gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka maxamuud macalin cabdulle ayaa munaasabad kooban oo ku dheeday bakhaarka keydka sotma weybow safiirka dowladda china anfadhiya soomaaliya isuguula wareegay gargaar raashin oo ka kooban kun iyo saddex boqol oo tan gargaarkun iyo dowladda china weyb ayaan ka taragelay in la deersii dadka soomaaliyeed oo xaalado adag wajahay waana lanka diyaargarooba abaarta la saadaaliyahay ee ka eedan alnino gudoomiyaha hay-adda sotma maxamuud macalin cabdulle oo khudbad kooban ujeedii munaasabada usraashinka kala wareegay yaan mahadnagay shacabka dowladda iyo safiirka jayna an qaabilsan soomaaliya gargaarka iyo sida marwalbi un garab surunyin kaalintiyo madax banaanida dalkaana jaynaha oo runtii noogu yimiday halkan naguna wareejiyey runtii raashin aada u fara badan oo loogu talagalay ummadda soomaaliyeed ma ahan markii ugu horeysay oo runtii ay noo yimaadaan oo ay nagu wareejiyaan mana ahan markii ugu dambeysay dabcan maalmo aan saan usii dheerayn waxaan kala seexanay heshiis kale oo qalab iyo raashin iyo wax kastaba lagu keenayo runtii dowladda shiinaha oo runtii mar kasta ummadda soomaliya garab taagan taariikh dheelna leh oo hadda uu ka yimid madaxweyneheyna dabcan waad garan kartaan runtii aad iyo aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa khaasatan runtii inay dowladda shiinuhu ay keliya ma ahan ay naga kaalmaynayso xagga bini-aadanimada laakiin xagga horumarka xagga ciidamada meel kasta ayay runtii ay naga kaalmaynaysa ay nooga jirtaa dabcan waxaan runtii aad iyo aad uga mahad celinaynaa inay runtii go-aan ku qaadatay in ay tiri ummadda soomaaliyeed midnimadeeda waa waa lama taabtaan oo runtii waan uga mahad celinaynaa maxaa yeelay dalka soomaaliya muddo dheerow runtii dhibaato ku jiray in looga faa'iidaysta maahayn dhibaatada dabcan dowladda shiinuhu waxay go-aan ku gaartay iyadoo ah dee dowladaha ugu waaweyn caalamka in ummadda soomaliya aan la kala qaybi karin oo aysan yeelaynin arrintaasi iyadana runtii waa uga mahad celinaynaa annaguna waxaan aaminsanahay in dowladda shiinuhu ay hal tahay oo ummaddan aan walaalo aan nahay oo aan mid nahay dabcan gumaysigu waxyaabaha u kala qayqaybiyane waxaan rajaynaynaa in guud ahaan lagaba kabsan doono aad iyo aadaan u mahadsantihiin ma emalkiin ku horeytiyo dowladda jayna ee gargaarkan lamid ay hadeersada dadka soomaaliyeed oo yaan ka taragalay in la deersay shacabka soomaaliyeed ee xaalado adag ka wajahay